kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meelba aad joogtaan iyo meel baad naga dhegeysanaysaan waxaa inoo suural gashay inaan codka telefoonka ku tiigsanno cabdicasiis siidi saalax oo ah agaasimaha radio wadajir magaalada cadaana georgia cabdicasiis kusoo dhow radio one soomaaliya
aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa yaasiin adiga iyo asxaabtiinaba waxaan idin leeyahay waa dhowahay
cabdicasiis waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kaa weydiiyo saameyn intee la-eg ah ayay yeelan doontaa qaabka doorashada dowladda federaalka ay doonayso in labada kun iyo kow iyo labaatanka haddii ay qabsoomi weydo doorashada qof iyo codkii ayadoo sida ay ka dhawaajisay guddoomiyaha guddigaasi sababa dhaqaalo dararo awgeed inay dhici weydo doorashada labada kun iyo kow iyo labaatanka qof iyo codkii
wallahi yaasiinow marka hore waxaa ayaan darro ah in ummadda soomaaliyeed tan iyo dowladdii carta laba kun ilaa iyo hadda maalin walba la leeyahay waxbaa la dooranayaa iyo doorashaa dhacayso ayadoo sida ku cad aan kasoo baranay doorashooyinkii soo dhacay oo dhan wax raada ayaan ku lahayn doorashooyinka caalamka laga yaqaano oo idil oo soomaalida ay isku maaweelisay doorashooyin aan jirin haba iska sii ahaato maalin walba doorashada meel ha soo marto haatan dowladdii tan ka horreysay ee madaxweyne xasan sheikh waxaa mandate-ka la siiyey ka mid ahaa in xilligeeda kolka uu dhamanayo la diyaariyo qof iyo codkii in ay soomaali ugu dhaqaaqdo arrinkii iskaba daa in loo dhaqaaqo eh xilligii xasan xitaa inay isla soo dhaaftay oo waktigii loogu talagalay in ay dowladdiisii ay waktigeeda ku dhammaado ay soo gudubtay sidaasoo ay tahay dowladdan farmaajo ayadana haatan sidiisi lamida ayaa waxaa xilkeeda ka mid ah in ay dalka gaarsiiso qof iyo codkiisa haddaan usoo noqdo marka guddoomiyaha guddiga doorashada oo ah hay-adda u xil saaran in ummadda ay gaarsiiso doorasho leh qaabka doorasho caalamka laga yaqaano noocyadeeda kala gedisan nooca dalkeena ka hirgeli karo balse ku salaysan qof iyo codkiisa in maanta oo ay saddex sano ka dhiman tahay weli holaas aan waxba ka hagaagin guddiga waa la sheegaa in ay marar badan sheegaan in ay qaban doonaan qof iyo codkiisa iyadoo dhanka kalena mar walba shuruud looga dhigo ay guddiga ka dhigaan weliba si gaar ah arrimaha jira awgood in doorashada ayaan qadsoomi karin qof iyo codkiisa laakiin si kastoo arrimaha loo dhigaba aniga waxaa ila muuqda in sinaba aan soomaalida loogu diyaarinin oo dowladda ka arrintaas ayaan qaadanin dadkuna ayaan diyaar u ahayn in waddankaasi la gaarsiiyo qof iyo codkiisa laba kun iyo labaatan iyo kow iska dhaaf laba kun labaatan iyo shan xataa laba kun labaatan iyo sagaal sababo jira awgooda ugu horeyso maxay nuugtaa maxayse ka nuugtaa waraabihii lagu aaminay neefka ayuu ahaa neefkii maaragtay lebiga goostay marka tii oo kale ay maraysaa maxay ku boodaa maxayse ka boodaa soomaalida laftarkeeda ayay taagan tahay maxaa yeelay ummad ilaa iyo maanta aanay lahayn wax aidi ah oo dadkii lagu kala saaro ummad ilaa iyo maanta aan tiro loo haynin oo aan la tirinin ummad ilaa iyo maanta aan loo haynin tiro koob ku saabsan xataa halka kursi ee baarlamaan tirada dad ah ee lagu matelo aanay jirin taasoo ay ku dheer tahay kala qubqubnaan siyaasadeed awooddii dalka oo sidoo kale kala xayxayiran oo maamul goboleedo meel ku kala xirxiran ay noqotay intaa ay ku dheer tahay macnaha shabaab iyo mushkiladaheeda marka anu ma arko dhaqaalaa laga hadlooya guddoomiyaha leedahay sabab dhaqaale arrinkas ma aha sabab dhaqaale keliya waa sabab dhaqaale waa sabab amni waa sabab bulsho waa sabab siyaasadeed waa sabab macnaha meel ka bilaabo ama ay ku dhammaato ama looga bilaabo maba jirtaan anuu qabaa marka waxaan u malaynayaa in jawaabtaas ay tahay mid waadixa cabdicasiis sida aan isbuucyadii dhaweyd aynu ku aragnay golaha ama guddiga doorashooyinka waxa ay hirgeliyeen ama ay siiyeen dhaqangelinta maxaa la xisbiyadii waddankaas ilaa iyo sideed xisbi ayay waxay siiyeen shahaadooyin macnaheedana waxa ay tahay inay weli u diyaar garoobayaan sidii xisbiyadaasi naftirkooda ay ay ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka soo socda marka maxaa leedahay xisbiyadaas waxa la siiyey wax ka jir malama leedahay
maya maya sideedaba waxaa xaqiiqo ah in xisbiyadaasi waxa la siiyey ay tahay dhoolatus saxaafadeed oo ah wixii horey loo dhihi jiray shimbiryahow heesa misna hees wanaagsan heesa sababtoo ah waxaa la sheegay waa toddoba shaksi toddoba shaksi oo la siiyey shahaado ay ku noqdaan xisbi anuma aqaano waxaas caalamka meesha maaragtay laga yaqaano shuruudaha ay buuxiyeen haddii loo noqdana waxaa wax shuruudaha oo meesha loo soo bandhigay oo ayagana soo buuxiyeen oo ummaddana loo soo bandhigay ma jirto laakiin haddii micnaha uu yahay anigu waxaan rabaa inaad xisbi furta xisbi maa furanaysaa ha okay noo imaw xisbigaa magaciisa magaciisa waa lagu diiwaangeliyey haddii arrinku uu sidaa yahay sax toddoba xisbi waa la diiwaangeliyey toddoba magac waa la diiwaangeliyey toddoba shaksi waa la diiwaangeliyey waa haddii nidaamka diiwaangelinta kan soomaaliya sidaan horey kugu sheegay doorashada waxaan ku yidhi waa noocan caalamka laga aqoonin waxa waddanka ka socdo diiwaangelintana haddii ay noqotay xisbi magac loo samaysto iyo shaksi meesha usoo istaago dabcan ayadana waa qaab kale oo aan caalamka laga aqoonin soomaalina ay u gaar tahay laakiin waxaa xaqiiqo ah qaabka axsaabta caalamka loo diiwaangeliyo in aan meeshaasi ka jirin sababta liajligeedana waxaan leeyahay dabcan waa shimbiryaho heesa maxaad isleedaho meesha ka maqan oo oo qaabka loo diiwaangelin lahaa oo meesha ka maqan maxay yihiin oo dadka u sheegi karto waa waa badan yihiin waa badan yihiin leanna mathalan xisbiga marka hore baahida ugu weyn ee loo sameeyey muxuu yahay waa in uu la yimaadaa barnaamij xisbiga markii uu barnaamijka la yimaado waa in xisbiga uu soo bandhigaa kalaadirkii fulin lahaa barnaamijkaas oo ah dadka xisbigaas mas-uuliyiintiisa ah ma aha mas-uulka ah mas-uuliyiinta ah sidaas la mid ah waa in xisbiga uu leeyahay taageerayaal kuwaasi oo member ka noqda isla xisbigaas waxaasoo dhan iyadoon meesha yaalin ayaa shaksiyaad waxay meesha la soo istaageen xisbigayga magaciisa waa hebel anigaana guddoomiye ka ah hala ii diiwaangeliyo waana taastan la diiwaangeliyey marka ma aqaano aniga meesha loo ordooyo iyo waxa laga ordooyo leanna meeshan baarlamaanka federaalka soomaaliya haddii aad gadaal ugu noqoto shuruuc axsaabta dalka shuruucdaasi waxa ku qoran iyo guddiga waxa uu ansixiyey haba yaraatee wax isku shuqula ma aha saas liajligeeda marka waxa waaye arrimaha waa uun maaragtay halasu hooriyo un waaye marka hooriskiina waa dhacay oo saxaafadii waa la horkeenay laakiin maalintaas kadib adug aan ku su-aale ma aragtay xisbi ka mida xisbiyadii la diiwaangeliyey oo xitaa aas xisbi ahaan u hadlaayo horeyna uma jirin hadda oo diiwaangelin la sheega ma jirto beritana ma imaan doonto laakiin mathalan shaksiyaasha diiwaangashtay axsaabta waa laga yaabaa sidii awalba ay saxaafadda magaalada muqdisho uga qaqaylin jireen inay uga qaqayliyaan kaasna micnaheeda ma aha xisbi
cabdaasi sidaynu la soconno bishii julaay horaanteedii guddiga doorashooyinka waxa ay joogeen dalka kenya ayagoo halkaasi kulan kula lahaa ama siminaar kula lahaa qaar ka tirsan waddamada carabta iyo waddamada afrikaanka xalimo yarey oo ah guddoomiyaha guddigaasina waxay sheegtay inay halkaas u timid sidii ay mataqaanaa training ama mataqaanaa tababar uga qaadan lahayd waddamada carabta iyo qaar ka tirsan waddamada afrikaanka oo ay oga baran lahayd sidii doorashooyinka loo suubiyo marka waddamada ay ayda ka hadlayso waa waddamadee oo carabta ku yaalla oo doorashooyinka dhaca
wallahi yaasiinow ayaan darooyinka isbiirsaday ayaa ummadda soomaaliyeed ee maanta dadka mas-uuliyadooda sheeganaya haysata ayaa waxaaba ka mida ugu horeyn in ay ishalmaansiiyeen xaqiiqada waxay tahay waxa yaab leh oo ajaa'iba maanta wadamo la leeyahay mathalan ummad soomaaliyeed oo masiirkeeda la leeyahay uu qaabka doorashooyinka waxa aan ka baranaynaa wadamada carabta iyo afrikaanka wallahi waa macnaha waxyaalaha laga yaqyaqsooday kamid tahay maxaa yeelay bal wadamada carabtaa fiiri horta wadamada carabta annagaaba kamid aho wadamada ku bahaysan jaamacadda carabta hal wadan oo kamid ah wadamada jaamacadda carabta nidaamka la sheegayo ee ah nidaamka doorashooyinka wadan ka dhaqan galay amaba ka jiro horta maba jiraba marka aan leeyahay ma jiro waa qaliil waa dad aad u yar haddiiba uu jiro waa waddan iyo labo wax doorasho xalaalah oo caalamka yaqaano ka qabsoomo kasoo tagtaas u ima wadamada africa sidaasi la mid a wadamo kooban oo afrikaana ah iyagana waxaa laga helaa doorashooyin heer caalami ah waxa ka soo haray oo dhan wax doorasho la yidhaahdo magac marka laga reebo maayo wax kale maha marka sideedaba waxa waaye nin wax haysto ama wax kaa aqoonta kaaga roon ayaa wax loo doontaa laakiin waxay u muuqataa xaliimira iyo guddigeeda meesha waxa loo tegay in ay tahay dalxiis yaroo kenya xaflad yaroo lagu samaynayo oo kale in carab iyo africa lagula kulmo leanna carab iyo africa maxay dimuqraasiyad iyo doorasho iyo qof iyo cod iyo nidaamkii loo mari lahaa qaabka tirakoobka iyagooma gaarinoon haysanin inta gaarteen ay aada u yar tahay marka adu nin qaawan markaad u dhardoonato waa la kasi karaa macnaha dadka caqliga le way kasi karaan isagaa awradiisa astuwan lahaa hadduu dhar haystay marka qaawni qaawni wax u dooratay ayaan anigu arkaa cabdi casiis gunti iyo gabagabadii in badan dadka soomaalida siyaasadda u dhunduloola waxay sheegaan in ay adag tahay inay dhacdo doorasho ko labaatan labada kun iyo ko iyo labaatanka adigana kolley sida hadalkaaga u socdo waxaad noqdinaysaa ama mataqaana aad dusha kasii saaraysaa aad aad saxiix leedahay in waddanka aysan ka dhacin doorasho labada kun iyo ko iyo labaatanka marka maxaa xal waa ummadda soomaaliyeed
wallahi ummadda soomaaliyeed fatxakooda mar walba gacantooda uu ku jiraa marka aan ku leeyahay gacantooda uu ku jiraa inta aan wax kaleba la gaarin ummadda horta waa inay is ogolaataa waddankaas soomaaliya dadka ku nool maanta ayagoon is ogolaanin dhibaatada maanta ka jirto lagama baxaayo micnaheedana waxa waaye dhibaatada liajligeeda ayay doorasho xataa u dhici lacdahay leanna waddanka soomaaliya taariikhiyan waxaa afrikada aan nagu taqaanaa in aan nahay waddan dimuqraasiyada xilli xilliyada ka mid ah heerka ugu sarreeya oo africa ka gaaray iyadoo aan sidaas ahayn maanta meesha aan maalnana waa ka bixi karnaa oo waa gaari karnaa meeshii aan shalay ahaan jirnay laakiin waxa ka horeeya oo caqabad ah oo meeshaan taagan waa is-ogolaansho horta awalan dadkii isma ogola is-ogolaansho darrada marka waxay keenaysaa cadaalad darro cadaalad darrada laftirkeedoo la sharciyeeyey mathalan haddaan wax yar gadaal ugu noqdo inkastoo ay gebagabo tahay arrinka laakiin wax yar haddaan gadaal ku celiyo mathalan waxyaalaha aada u muuqdood arkaysid waxaa ka mid a dad ayaa sidan hadda qaabka baarlamaanka lagu soo galo qaabka nidaamka dawliga ah mas-uul looga noqdo dad ayaa aada ugu qanacsan nidaamkan hadda jira oo aan dadka shacabka ah soo dooranin mas-uuliyiintooda qanaacadda nidaamkan dadka ku qanacsan ma yeelaya in ummadda la sameeyo tirakoob tirakoobkaasina uu sahlo in kuraasta baarlamaanka lagu soo galo tiro kadibna ummadda ay gaarto marxalad ah in doorashada loogu tartamo cod codkaasina uu ka soo galo deegaan kasta ee dadka soomaaliyeed ay degan yihiin iyadoo loo fiirinayo tirakoobka dadka micno kale haddaan kuu dhigo dad ayaa maanta faa'iido ku qaba oo haddii tirakoob la sameeyo waddanka maanta ay majority ka yihiin minority ku noqonayo laakiin dabcan sideedaba dimuqraadiyada ma diidano in dadka majority iyo minority intay kala noqdaan haddana qof walba xuquuqda sharciga ee uu leeyahay dusheeda uu ku helo cadaalad cadaaladaasna waxay ku dhacdaa in ummadda ay is-ogolaato is-ogolaansho darrada jirto ayana waxyaalahan badankooda sabab u ah taas inta ay jirtana anu waxaan qabaa doorasho iyo nidaam ku dhisan wanaag iyo weliba matalaad mas-uuliyad qaadasho awoodda iyo ummadda in ay midoobaan oo ay soo noqoto soomaalidii shalay wax la sugaaya maaha cabdicasiis aada ayaad umahadsantaha
idinkaa mudan